أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka room madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn u taageeray furitaanka biyo-xireenka alnahda ee shalay ayay xarigga ka jartay dowladda xabashada etoobiya mu'asasada alkataab ayaa baahisay filim dokumentari ah kaasoo looga hadlayo konton sano kadib dilkii culimmada ay u geysatay dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre fuqarrada iyo masaakiinta ku dhaqana degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga bakool ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayadaasi ay ka qaybisay degmadaas safiirka dowladda xabashada etoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday masar iyo guud ahaan dowladaha jaamacadda carabta ardayda machad shareeca ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roonaayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa si weyn u taageeray furitaanka biixireenka alnahda ee shalay xarigga ay ka jirtay dowladda xabashada etoobiya haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda xabashida itoobiya ku taageeray biyo-xireenka ay ka dhisatay webiga niil kaasoo munaasabadda daahfurkiisu ay talaadadii shalay ka qabsoontay isla goobta laga hergeliyay dhaamkan oo ah degmada guba ee gobolka beenashiin galgamoos oo u dhow sohdinbeenaadka ay wadaagaan dalalka itoobiya iyo suudaan gurguurte oo shalay kaamaraduhu ay soo qabteen isagoo dhex mushaaxaya munaasabadda xarika jarka biyo-xireenkan ayaa goobtaasi ka jeediyey khudbad ay si weyn ugu riyaaqeen xabishadii goobta isugu timid waxa uuna dowladda itoobiya ku bowgaadiyey dhismaha dhaamkan oo ay si weyn uga soo horjeedaan dalalka masar iyo suudaan ugu horreyn murtad gurguurte ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo dadka isugu yimid munaasabaddan waxa uuna guul ku sifeeyey mashruucan isagoona sharaf iyo qadarin ku tilmaamay in laga qayb galo xafladan xarika jarka dhaamkaasi ay xabishadu samaysatay Excellencies, distinguished guests, it's a privilege to be among you today at the moment that brings together mudane iyo marwe iyo martida mudnaanta lehba sharaf ayay ii tahay inaan maanta idinla jooga xilli shacabka gobolka ay isugu yimaadeen arrin muhiimad guud u leh oo ah sidaan u malaynayo ugana wada faa'iidaysanayno innaga oo qaybsanayna khayraadka iyo barwaaqada dalalkeena munaasabadani nooma aha guusha hal mashruuc oo keliya balse waa mas-uuliyad wadajir ah oo aan dhammaanteen wada sidano etoobiya waxay xaq u leedahay inay raadiso farxad iyo barwaaqo and Ethiopia has the right to pursue that happiness and prosperity.
gebidhaclayntan murtad gurguurte ayaa shalay mar kale cirka isku sii shareertay waxaana mar keliya baraha bulshada ee masaarada isqabsaday cambaareen loo jeedinaya xasan sheekh iyagoo laba wajiilayntan ku tilmaamay khiyaano ka dhannaa dalka masar xilli dowladda riddada masar ay cambaareen xooggan ka muujisay daafurka biyo-xireenkan oo ay u aragto inuu caqabad weyn ku yahay nolosheeda islamarkaana shaacisay inay u diyaargaroobayso sidii ay tallaabo ku habboon u qaadi lahayd mahadsanida waa xasaan mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim dokumentari ah kaasi oo looga hadlayo konton sano kadib dilkii ay culimmada ay u geysatay dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre sida warbixintan ku eegayo ismaaciil salaad guleed hoyalaay hoyalaay hoyalaay hoye hoyalaay hoyalaay
filimkan oo ciwaan looga dhigay shuhadada dacwada ayaa lagu faaqiday toogashadii dowladdii kacaanka ee shuuciyadda ay kula kacday culimmadii difaacday kitaabka qur-aanka kariimka iyo cawaaqibtii laga dhaxlay dilka loo geystay culimmadaasi konton sano kadib dilkii culimmada ayaa filimka lagu soo qaatay in shuhadadaasi ay yihiin kuwa ay dugsanayaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta iyagoo dhiigooda u horay in kitaabka allah ay ka difaacaan kacaankii shuuciga ahaa ee la dagaalamaya diinta allah muuqaalkan oo ah mid dokumentari ah ayaa la daawan karaa muddo hal saac iyo bar ah waxaana ka qayb qaadanaya culimmo iyo aqoon-yahano goobjoog u ahaa dhacdadaasi ugu horreyntii filimka ayaa sawiraya sida uu ahaa xaalka dalka ka hor kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii oo ahayd xilligii la dilay culimmada dilka culimmada ka hor kacaankii siyaad barre ayaa dalka u horseeday dhaqanxumo iyo fasaad akhlaaqi ah kaasoo hordhac u ahaa ilxaadkii iyo kufriyaadkii ay la yimaadeen wax laga sheekayn kara ma ahayn fasaadku waxaad arkaysaa qoraxda marka ay sii gaabato ama dhacayso hotel shabeelle oo kale meesha la yihahdo magaalada xudunteeda yay baabuurtu isdaba dhiganayaan gabdhuhuna sab soo gelaya maqribkaas barqada dadka wada jeedo baa zina meeshaas gabadhuu rabuu leeyahay saf bay ku jiraan gabdhihi baabuurtana saf bay ku jirta santarkii magaalada dullinimada halkaasi gaartay hoteelada waxay gaartay balaayadu in la yidhaahdo balaayada waxay gaartay in la yidhaahdo raadiyaasha aad ka dhegaysato caawa iyo cawayska jubbaa caawa iyo cawayska mataqaanaa curuba gabdhahaas toddobiyo toban sano wixii ka hooseeya waa lacag la-aan baa laleh idacadaa laga sheegay kuwa yaryaro curdanka maarta iyaga lacag laga qaadi mayo laakiin hadday weyn tahay waa lacag gaal cad baa soo gelaya sidii mukulaal hilma u tuurta weliga soo kuma yacaan tabtaasi gabdhuhu u yaacayaan gaalo farxumada meeshaa ka jirta waad ka naxaysa caro allah ka dhacday meesha dadkii marka waa la qaybiyey qoyskii marka waa baaba'ay muxuu ku baaba'ay odagii ururada shaqaalaha lagu daray islaantii hooyooyinka ka tirsantah wiilkii guuladayaasha lagu daray gabadhii ma garanaysa ama wiilkii ururka dhallinyaradii guuladayaasha labada mid baa la kala raacinhaya kuwii yaryaraan ubaxa kacaanka loo bixiyey ummaddii marka waxa wey tafkiik baa ku dhacay marka waxaa laga yaabaa qoyskii wax sadaara ah iyo maamula ma leh islaantuna waa dhaqaaqdaa rotationkay tagtaa odaguna waa baxaa haddii guriga la isugu yimaado odagu ma canaanan karo ma dhigi karo war qoyskii aaway islaantii u talin leh ma hayo gabadhii waxaa weeyaan dhalinyaro iska dhex gashay ama guulayaasha ka tirsanta ama urka dhalinyarada gashay ilmi yararka waxa kacaanka walid marka waxay ahayd runtii fikrad aad u khatar badan oo tafkiik ku samaysay qoyska ilaa ay soomaalida soo gaarsiisay heer qoysku isku kalsoonaan waayo oo qoysku kala shakiyo oo kala baqo oo odagu hadduu islaanta canaanto waxay tegaysaa rotationkay tegaysaa waxay leedahay waa kacandiid waa la xirayaa kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii oo ahayd xilligii dowladdii kacaanka ay soo saartay xeerkii gaalnimada ahaa ee loogu yeerayay xeerka qoyska ayaa mid ka mid ah haweenkii dowladdii kacaanka ee u ololeynaysay xeerkaasi waxay sharaxaysaa xeerkan iyo gaalnimada uu xambaarsanaa aniga oo maryan macalin iyo nuurta oo jaamacadda loog sharciga barta ayaa waxay yidhaheen waa idinka gabdhihiiyo weligiin ka hataadli jireen soomaali womens movement ahaaye sharci qoys baa wasaaradda garsoorka iyo arrimuhu diinta wadaa ima ka warqabtaa qaanuunku wuxuu ka koobnaa afar baaboo waaweyn intaan ka xasuusto baab wuxuu ka hadlahayay guurka da-da guurka iyo wax kasto iyo dalaaqa sababihiisa iyo tacadada oo iyo tacadada zawjaadka goormuu ninku naaga badan guursan kar mid ka badan guursan karaa iyo xadaanad waxaa layidhaha xadaanada dhalaanka caruurta yaryarka hadday labadii qof isra caruurta yaryar sidii leelehay qodob dambaa waxaa ku jira almiraad waxaad ogaataa wakhtigaas sharcigaasi soo baxayo annagu ma aanan haysanin dowlad ku dhisan nidaam islaami ah dowlad ishtiraakiya ku dhisan baan samaynayn yaan ku jirnay nidaam kow wadanka kamrada layska orgaraa dacaaradaa iska jirtay meel walba liidayo wakti baxdarmaasocday kamradaa dowladdu canshuurta ka qaadan jirtay marka dadka dadka baarkood marka markay dilaan wax tuug gacanka goynayni maanan arkaynin qur-aankuna waa sheegaya ya inaad gacanta laga gooyo marka lama dabaqili jirin waxa arkaanta islaamku ay dhahayso amuurahaas lama dabaqili jirin sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka soo muuqanaya filimkan ayaa sharaxaya sida uu xeerka qoyska u khilaafay kitaabka allah waxaa muuqata xeerka qoyska cidda qortay inay si kas ah oo bareer ah u maagtay qur-aanka kariimka ah gaar ahaan suuratu nisaa sababtoo ah qodobada ugu badan ee gaalnimada xambaarsan waa qodobada ka soo horjeeda ama lidka ku ah suuratu nisaa tusaale ahaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku leeyahay lidakari midlu xadi ilunhayayn xeerka qoyska qodobka boqol konton isdidaad waxaa ku qoran in ragga iyo dumarku ay u siman yihiin dhaxalka sidoo kale alla subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum iyo walahunna rubuc mima taraktum sida ku qoran xeerka qoyska qodobka boqol iyo lixdanaad waxa weeyaan haddii ninka ama naagta uu midkood dhinto inuu midka kale bar dhaxalkii qaadanhayo iyadoon loo eegaynin lab iyo dhadig miduu yahayba sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaatha wa rubaac oo ah in la leeyahay raggii waad guursan kartaan wixii markaa diib idiin noqda mid iyo laba iyo saddex iyo afar halka xeerka qoyska qodobkii saddex iyo tobnaad uu qeexayo in ninku halxaas wax ka badan uusan guursan karin iyadoo qodobo iyo shuruudo ay u xidheen aan ilaahay qur-aankiisa uusan ku soo dejinin subxaanahu wa tacaala sidoo kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu fii suuratu nisaa ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo ah inuu alla raggii siiyey maamulkii iyo qiwaamadii guriga halka xeerka qoyska qodobkiisa sideed iyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad iyo koob iyo soddonaad ay qofka dumarka ah ku waajibinayso inay biilkii iyo magaranaysaa qarashkii guriga inay iyadu la baxdo iyo waxyaale intaa kasii liitaba haddaba sidee ayuu u dhacay dilka culimada maxaase dhacay kadib filimka ayaa soo gudbinaya culimo iyo dad kale oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi iyagoo ku socda dhabbihii fircoon iyo dawaaqiidda wuxuu nidaamkii shuruuciga maalintii sabtida culimmada hor keenay maxkamaddii loogu magacdaray badbaado ee uu madaxda ka ahaa jenaraal maxamed geelle yuusuf dacwad oogid baadil ah kadibna waxay maxkamadda daaquudka ah xukunno isugu jira dil toogasho iyo xabsi kula kacday culimmadii lasoo qabtay saddex iyo labaatankii bishii koowaad kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii wax ka yar hal isbuuc markii xukunka lagu dhawaaqay kadibna waxay dadweynuhu ku waabariisteen iyadoo la baahiyey in toban ka mid a culimmadii ka hortimid xeerka qoyska lagu toogtay fagaaraha iskool booliisiyo
waxaanu kuwan raleebisu soo baxay nimankii baa lalaynayaa garoon weyn oo xaggaas ayo dadka lagu toogan jiro iskool booliisiya la yidhaahdo ayaa nimankii lagu soo xidxidhay ummaddii sidii ay xafla daawanayso ciida ayaa lasoo wada baxay xamar macid kama hadhin saasaa nimankii loo daawanayaa wax ka hadlay iyo wax juuq ka yidhi iyo wax ka hindisoodi midnaba lama arag babababababab nimankuu saawamariyey anuu markaa xamaran joogaan ku dhahay maalinkaa la tooganayay xaafadda warriilaan deganayn islaan ayeyadee waxaa tiri eedow maanta ninkaa naga maqan lodaan bannaankaas noo geey baar waxaan iyo waxaan iyo baarbakiin haddaa la dhisay ma dhisnayn ilaa warshada caana dhul iska banaan xoolaha lagu ilaaliya iskaa jirta maalintii la toogana aniga bannaankaasaan joogay sidii aan u joogna baa hal mar anoo geed yaroo booca boocda ku badnee iska fadhino oo bahal mayoongaliya dhigaha naga gagasho iska celcelinayno baa hal mar roob yar tiixa yimaaday xilli kulana waa lagu jiray roob baa hal mar daruur yaraad shh aa soo degtay waa yaabnay daruurtii way qaaday markiiba isla markiiba laba diyaaradaa kacday oo miig ah oo banaanbax samaynaysay isla markiiba labadii diyaarada isku dhacay aniga markaa warshada caana agteedan taaganahay midna waxay ku soo dhacday bannaankii koraato ee gaashaaniga bannaankiisa kore ku dhacday midna waxay ku dhacday guryihii waa beri uu ku yiri isku dumaysay ku gubatay markaasaa marka nin walba wuxuu yaqiinsaday inay mucjizo rabbaani ay jirto waa xusuustaa waxaa la qaadi jiray markaas wadaadada la dilayay mikrofano waaweyn oo baawar lagu rakabay heeska la dhihi jiray samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doone hees lagu diganayo ayaa la qaadi jiray qofka marka la dilayo heeskiioo socda ayay diyaaradii dhaceen daqiiqada uma dhexaynin mar alla markii xabadda lagu dhuftay ee la dilay isla maalinkiiba laba diyaarado oo miiga oo bannaanbaxay ayaa isku dhacay xaafad ka mid a xamar oo xeebta qaybtan waa bari la yidhaahdo ayaa gubatay oo baaba'day filimka alkataayib ayaa soo bandhigaya sidoo kale magacyada iyo tirada culimmadii shahiiday ee dowladdii shuuciyadda ay dishay
culimmadii maalintaas shahiiday waxay kala ahaayeen sheekh axmed sheekh maxamed xaaji cusmaan sheekh axmed iimaan sheekh ciise xasan jilibey sheekh maxamed siyaad xirsi sheekh cali jaamac xirsi sheekh cali xuseen warsame sheekh yaasiin cilmi cawil sheekh aadan cali xirsi sheekh saleebaan jaamac maxamed iyo sheekh muuse yuusuf dhammaan raxmadda iyo raalli ahaanshaha allaah dushooda ha ahaato e haddaba maxaa laga xasuustaa dardaaranadii ay reebeen qaar ka mid a culimmadii loo dilay difaaca diinta culimmada mudan in sida gaarkaa loo xuso waxaa ka mid ah sheekh axmed sheekh maxamed oo hormuud ka ahaa in la diido xeerka qoyska wuxuu ahaa sheekhu midkii ugu mudnaa ama ugu hormuudsanaa kicinta dadweynaha iyo inay culimmadu ku dayato waxaa cashari cibro ku sugan in sheekha aabbihiis uu ku dhashay xaruntii daraawiishta ee sayid maxamed cabdille xasan uuna ku soo barbaaray qoys diineed oo fir iyo farac u lahaa halganka iyo xaqudarirka allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay toosnaanta waalidku inay qayb ka mida tahay toosnaanta ubadka wuxuu alle subxaana wa tacaala uu yidhi wa kaana abuuhumaa saalixa arrintaasi waxay ina tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay tarbiyada caruurta iyo inay caruurtu ku koraan turaah iyo taariikh jihaadi ah sheekh axmed wuxuu ahaa macalin dugsiga sare ayuu ahaa doctor cabdulaahi sheekh maxamed oo walaalkii ah ayaa dardaarankiisa oo qoran aniga koobi baa hadda maktabada yaalla ayaan kasoo helay laakiin in ka midana kitaabkan ayaan ku qoray ayaan ku qoray dardaarankiisu aad buu u dheeryahay laakiin in ka mid a run aha- ha in ka mid a marka la yidhahdo wuxuu ka hadlayaa koow aabbo iyo hooyuu la hadlayaa inay cafiyaan ayuu ka dalbanayaa dabcan wuxuu soo daliishanayaa aadaha qur-aanka oo sabirka yani xoogga leh ee ee dadka la imtixaanayo oo moog tahay ee ayuu ka hadlayay wuxuu sheegayaa inuu nabad yahay uu khayr ku sugan yahay uu leeyahay aniga haddaan dhintana fii sabiili illaahi weeye haddaa ilaahay uu inay qadarinna ee waxaa weye waxaa noqonayo ma laha ayuu walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci aayaddaasuu yaa- yuu risaalada uga dhigayaa wanaqsin min alamwaali was- walanfusi wathamaraati wabashir saabiriin aayaddaasoo dheer ayuu soo qorayaa walaalkii oo ibraahim allahu naxariiste ee, oo isna aan isbarannay wuxuu ihi subaxdii markuu aadayey buu dhahay ee, masjidka jumcada markuu aadayey buu dhahay habeenkii oo dhan muuna seexanin buu dhahay subaxdii marka iyuu wuxuu ihi garhkana si fiican isaga hagaajiyey shaarubaha waxoo dhan dharkaasu soo qaatay uu ila dardaarmay buu marka inaynaan dib isu arkin baa dhici karta ee ee wuxuu yidhi ogow oo waxaad yeelaysaan haddii aan idinka horeeyo saa yeela saa yeela saa dardaara markaa ma qorin laakiin isaga si gaaru ila dardaarmay buu ihi marka inuu dagaal u socdo waan gartay buu dhahay gabagabada filimka alkataayib ayaa lagu soo afmeeray inaysan waxba isdhaamin nidaamkii shuuciga ahaa ee ku dhisanaa ilxaadka iyo gaalnimada iyo nidaamka riddada ee hadda jooga ee ku dhisan dimuqraadiyadda kuwaas oo ay ka wada siman yihiin inay dagaal kula jiraan diinta islaamka xeerka qoyska ee shalay maxamed siyaad barre ku khudbeeyey dadkuna isku raaceen gaalnimadiisa maanta waxaa ka daran xeerka jandarka iyo xeerka kufsiga ee maamulada riddadu ku dhaqmaan labadaba waxaa ka daran kana gaalnimo badan dastuurka iyo xeerka ciqaabta ee maxkamadaha riddada looga dhaqmo inta dalka laga hirgelinaayo qawaaniinta kufriga ah marnaba soomaaliya ma heli doonto nabad iyo xasiloonni waarta fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga bokool ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay degmadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed
faryayeedag maanur yadheere magaagay deegaanka rabdhuuriroo geek horkaleena dee kamaysiini geekadha isii mujaahidiinta ka mahadsan ilaahay ka mahadsan shangneek deerangeedha isii ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan hata kor hormaysan ilaahay galantiyo korfuwayaal muslimiinta ilaahay guuley waa mar kale iyo degmada rabdhuure fagaare ku yaalla degmada rabdhuure iyo saacadii lasoo dhaafay laga qeybiyey sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo ka mid ahaa qeybihii shareecadu fartay in la siiyo lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha ee sanadkan maktabka diiwaanka sakada uu ka qeybiyey degmada rabdhuure waxaana fagaaraha goobjoog ahaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus qoysaskii ka faa'iidaystay xoolaha sakada ayaa sidan dareenkooda u cabiray magacay mursal moos maangale efe deegaankay buur waar gaduud madow zake xoola yadhi iinka weeri ilaahay ka mahadsan zake in balaaw dhiisyaw shanna ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan ani ana dhagaalaysada ilaahay wal iinka weela lankabiin ilaahay xoolaji in barakhaay lanka isiina jisaakallaahu allaha maga iidan dunubar kaan dharay deegankay qoraallow geek hoola leysay hoola leysayn walku madahay shangneef eringe ilaahay ka mahadsan mahadaas ilaahay isu leh hatu kortee horwal seka ma aysayn inkow in ogulo ilaahay ka mahadsan mahadaas ilaahay isku le hoolaan dadka dhiy i dadka dhiibi i dadka nasiy yaa ka mahadsan mawneedan daraaleere deegankay quraalo degmada radhoore lenkuweeri sekila kabiibiyaa shangneefa lisi kheyra lisi dadka horma qaadana geegainkuweeri
magaaga adeega maalinga dheere
maybad ise iringa lisi zeke shangnaf iringa lisi mayba inka mahadsana ilaahaya ka mahadsanaad maya hor zeke kale maysiin inkow aad hoole zeke liisiyaw mayba mujaahidiinta ka mahadsan ilaahaya ka mahadsan insha allah ilaahay gaalada ibi muslimiinta guula dhis darow mad maamudee ray lihidun jara ahaa deegaanka ilaahay qura alla yow may fadey ilaahay maaja intii ilaahay muslimiintan hanti nindaadhidi intii kale inti ilaahay guulsi ma ilaahay inka mahadnagay ilaahay maajo walal isi shangnaf iringaw intu kor hor mahay marna geun hor inti ilaahay wal dhaga- dhagaale ilaahay inka weela dhanka waayele han dhoole ameewa ahaa sa iyaalka koryo haaya inti laaku qaadi ilaahay kheersi maalmihii lasoo dhaafay waxaa sidan oo kale fagaare ku yaalaha degmada tiyuglow iyo deegaan hoostaga ah degmada xudur laga qeybiyey sakada xoolaha kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro waad mahadsantahay cabdiqani safiirka dowladda xabashada etoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday masar iyo guud ahaan dowladaha jaamacadda carabta warbixintan waxaa eegayaa walaalka khaalid xasan sulaymaan diitiif oo ah safiirka dowladda saliibiyadda ethoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa si adag u weeraray ururka jaamacadda carabta iyo dowladda masar oo si weyn uga soo horjeeda biyo xidheenka etoobiya ka samaysatay webiga niil waxa uuna ku tilmaamay in jaamacadda carabta ay shaqo ka dhigatay fulinta siyaasadda masar ee ka dhanka ah ethoobiya iyadoo iska hilmaantay ayuu yidhi inay wax u qabtaan shucuubta carbeed ee la ildaran macluusha barakaca iyo xasilooni darrada ururka ridada jaamacadda carabta ayuu gaalkaani ku tilmaamay mid u adeega danaha masar oo keliya islamarkaana ku fashilmay mitelaada dalalka kale ee carbeed waxa uuna wax lala yaabo ku tilmaamay hanjabaada ka dhanka ethoobiya oo uu sheegay inay kasoo yeertay jaamacadda carabta ururka jaamacadda carabta oo marar dhowr ah ku celceliyey inaan laga faa'iidaysan karin biyo xidheenka annahda ilaa iyo inta heshiis buuxa laga gaarayo ayuu safiirku si cad u sheegay in haba yaraatee aanay jirin siyaasad lagu wadaagi karo waxa uu ku sheegay hantida biyaha ethoobiya ma jirto cid ethoobiya ay uga baahan tahay fasax si ay biyaheeda uga faa'iidaysato sheekada ah in masiirka masar gebi ahaanba ku dhisan yahay biyaha niilkune waa sheeko maran oo meelna aan ka jirin ayuu yidhi safiirka ethoobiya suleyman didiifo safiirku waxa uu sidoo kale ka shanqariyey in dowladda ethoobiya ay weli ku howlan tahay qorshaynta sidii ay u dhisi lahayd biyo xidheenno kale taasoo uu ku sifeeyey ajande qaran oo xaqiiq ah oo loo baahan yahay ayuu yidhi in dowladda masar ay si dhab ah u aqbasho hanjabaadan kasoo yeertay safiirka ethoobiya u fadhiya muqdisho ayaa kusoo aadaysa iyadoo shalay oo talaado ahayd munaasabad ballaaran oo ka qabsoontay adisababa si rasmi ah xariga looga jaray biyo xidheenkan kaas oo si weyn ay uga soo horjeedaan dowladaha masar iyo suudaan biyo xidheenka anlahda ayaa dhismihiisu socday ku dhowaad afar iyo toban sano waxaana daafurkiisa kasoo qayb galay dowlado badan oo ka kala socday afrika iyo qaarado kale iyadoona dabadhilifyada lagu casuumay ee kasoo muuqday madashaas uu ka mid yahay murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ardayda maxadu shareeca ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe warkan oo faahfaahsan waxaa inoo haya cismaan axmed uubow xafladda oo ahayd mid ay fasax ku galayeen ardayda dhigata macadka shareeca farciisa magaalada jilib ayaa dhowaan lagu qabtay xarunta macadka taasoo ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka ardayda oo dhammaysatay fatrada labaad ee marxaladaha macadka ayaa intii lagu guda jiray xafladda waxaa goobta kelimaad ku soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda macadka shareeca نحن اليوم في صدد اختتام أو نهاية فترة الثانية لمعهد الشريعة المفتوح في محافظة جلب الإسلامية وتعلمنا في المعهد علوما كثيرة حيث تلقينا فوائد كثيرة على أيدي معلمينا الأفاضل ومن الدروس التي أخذنا من المعهد القرآن الكريم وبعض علومه والحديث وبعض علومه وخاصة صحيح سنن أبي داود إضافة إلى دروس كثيرة مفيدة فنقول لإخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وخاصة في غزة الأبية اصبروا وتوكلوا على الله ولا تعتمدوا على غيره ولا تنتظروا الفتح والنصر من أحد سواه واعلموا أن ما زرعته أمريكا وحلفاؤها من مؤامرات خبيثة في بلادنا وأرضنا من حملات صليبية سافرة بحتة واستعين الله في الهبية مقاصد النعيم يا محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز ما أحسن الطاعات للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة فمن تفته ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره ومن يقل إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر
sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimmadii ka hadashay xafladda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga markaad wax barato inaad la fadhiisata ma ahine waa inaan maanta noqon hee ducaad ilallaahi taana inaan maskaxda ku haysanno oo cilmigan wuxuu u baahan yahay waa badaaco war dee badaaca haddaad soo iibsato oo dee meel walba aad ka keento badaacada maxaa loo baahan yahay inaad suuq geyso soo maha waxaan ku soo gabagabaynayaa runtii maanta jaanis aad haysataan ilaahay ugu mahadiyo waa nimco runtii aad u weyn dhallinyaranimo caafimaad waa inaad marka aad ka faa'iidaystaan maamulka macadka ayaa dhankiisa ka hadlay waxbarashada macadka iyo dadaalka waxbarasho ee ardayda macadka uuna jeediyey dardaaranno ku saabsanaa in ay sii wadaan barashada cilmiga sharciga waxaan marka idinkula dardaarmayaa ardayay ammaano badanaa laydinku soo wareejiyey ammaanatulcilmi baa laydin dhiibay cilmigaas waxaa laydinka rabaa inaad ilaalisaan ood maaragta uuna idinka fakanin waxaa kaloo laydinka rabaa ummaddii idinka dambaysay inaad gaadhsiisaan waa ogtihiin hadda inagu alxamdulilah ilaah baa inoo nimcay waa cunnaa waa cabnaa waa seexannaa waa qabaysannaa walaalahan falasdiinna baahibay la baaba'ayaan aflaantii waad aragteen waa fiirsateen xabad maaragta beriisoy laqaan bay la'yihiin inaguna beriiska wadaadinayna saasaan ku dareemi markay dhibaatayna qabataan dareemi karaa maaragta nimcadaan ku jiro laakiin hadda maanta ma dareensanin ilaahay aan uga mahadnaqno dadkii naga dambeeyey oo baahida hayso inaad maaragta baahi tirtaan ummado badanaad dhax gelaysaane idinku wax bedela khayr wax ku bedelayaan la idin bedelin khayrkiina ha la arko waad mahadsantahay cismaan ugu dambayntii maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxamed ay muxsin haddee waxaa laga helay qufac buu leeyahay cunuga xoogoo yar burokiitaa jirta insha allahu tacaala daawooyinkaana siin hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhaahdo tan qandhadaasay jibinaysaa tan subaxii fur habeenkii furaa siine tan antibiyootig waa ertromaysin saddexda waqtiya ayadana furfuru siine tanna qufacay la dagaalame cloroformin subaxii fur habeenkii fur ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaadka siiya insha allah ilaahay baa caafimaadka haaya insha allah boqolaal ruux oo bukaan ah una badan hooyooyin iyo caruur ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo dawo qiibin uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ka sameeyey degmada buqa qable mid ka mid ah dhaqaatiirta adeegyada caafimaadka fulisay degmada buqa qable ayaa sharaxaya dadka ay qaabileen iyo xanuunada ugu badan ee ay la kulmeen dadka hadda saakay laba boqol oo lambar aan bixinay labadii boqol oo lambarna gelinkii hore ay ahaayeen saddex o b d baa laga shaqaynayay qaybta cayaalka qaybta dumarka iyo qaybta oo dadka waaweyn oo caadiga oo aan dumarka u reyda ahayn saddexdii shayba aad bay u socotaa labadii boqol saaka way dhammaatay marka maadaama baahidii ummadda aan aragnay haddana lambaro kaloo dheeriya in la qaybiyo bal ilaa iyo maqribka ummadda loo shaqeeyo insha allahu tacaala intaas qanuunada horta way badan yihiin deegaan kastana waxbaa ku badan deegaan kastana qaab iyo jadwal buu leeyahay hadda buq marka aan kasoo qaadno haddee cayaalka horta marka qaybta cayaalka aan hadda ku horumarayna qaybta cayaalka xaalkoodii hadda wadankan jadeeca ka jirtay oo in badan soo jirtay walow hadda ay sii dabargo-ayso ay yaraanayso xanuunada cayaalka way badan yihiin marka malaria lafteeda wadankan in aad bay uga jirtaa wadankan waxaa ka jira biyo xumada iyo waxyaalahaas badan cayaalka waxay leeyihiin shubano iyo calool dhinacaas dhinaca calooshay u yara badan yihiin malariana way jirtaa marka waxaa arkaya cunug yaroo u t i problem xaalkiisa uu iska yahayo marka kaadiyadaas iyo waxyaalahaas ay dhibayaan qaar ka mid ah bukaanadii la qaabilay lana siiyey dawada ah oo la hadlay andalus ayaa xuseeyey in baahi weyn ay u qabeen adeega caafimaad ee ay ka heleen maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan cismaan maxamuud muuse toddobaatan reemuqeenana maxaa lagu sameeya daawo lagu siiyaa daawadana lisi waasid qoorta waa ilaaminay beerka waa ilaaminaa wax badan is ilaaminay haddaan wadnahanka dhabanaa beri daa waa liisii waa lii sharxay saan u cunaa lii cawada hal soo xaal laagilaan waa daawa intay noo kaalmaysa allah u kaalmay gii horaan ba ducaynayna haddaan waa sii ducaynayna magi ilaahayow garab sii shirta gaalad allaha reeb muslimka allah u kaalmee degmada bua qable halkan maanta waxaa noola keenay caafimaad qolada caafimaadka ayaa caafimaad noo keentay oona lacag la-aan ah aniga waxaan keenay wiilkayga maxamed deeq Ee, caloosha ayaa laga hayay daawooyin ayaana lii siiyey daawooyinkaasna hadda waxaan rajeynaya duca la yidhahdo inuu ilaahay ku caafiyo daawadaasna wax lacagna aan liiga qaadin waxaan rajaynayaa dadkii keenay iyo dadkii soo- ayaga suumayga inuu ilaahay ajir fara badan ka siiyo gaaladana waddanka soo guurtay in allah naga qabto degmada baqaa qabla daawooyinaa lisi cudurro kala duwan cudurro badanaa sida sida neerfaha oo kale fashan daawooyinkoodana lisi lacag la-aan ilaahay khayr ha sii ummadda way aniga iyo gabadhaydii walaashay haa canuga cudurkii waxaa laga sheegay daawooyinaa lasoo qoray mujaahidiinta kor allah ka sidoo kale maktabka caafimaadka ee wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey degmada ceel caliih ee wilaayadaasi waxaana howlgalkaasi caafimaad ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo ka kala yimid xaafadaha degmada ceel caliih iyo deegaanada hoostaga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu